alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin salى allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma baabun alislaamu ma huwa wabayaanu khisaalih kani baab weeye waxaan u baab u yahay islaamku waa maxay wa bayaanu khisaalihi iyo khasladihiisa iyo sharaa'icdiisa caddayn la caddaynayo can dalxata bni cubayd illaahi radia allahu canhu qaala xadiidka intaynaan bilaabin cafwan xadiidka xalayta aynu soo marree baabu man ragiba can abiihi fahuwa kufrun ee abi cuhmaan annahdi uu warinayo man iddacaa aban fi lislaami qeydkaasaynu ilowno aynaan sheegin waxaa lagaga ixtiraasayo qofka sheegta aabba islaamka dhexdiisa waxaa la saarayaa jaahiliyadii waqtigii jaahiliyada qofku haddii uu aabba aan aabbihii ahayn sheegan jiray oo dabadeetana uu islaamo islaamnimadaasaa waxaa hore uu gale burburinaysa jannaduna xaaraan ka noqon mayso hase ahaatee dee nasabkaa qaldanaa unbaa burayo nasabkiisii saxda ahaa ayuunbaa u sugmaya weeye markaa sidaa awgeed baa fil islaami loogu qayday can طalxata bni cubayd illaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi jaaءa rajulu nin baa u yimi ilaa rasuuli اllaahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalam ninkaasoo min ahli najdin reer najdi ka mid ah ninkaasoo haa'iru ra'si madaxiisu kacsan yahay waxa weeyaan markaa madaxa timaha kaga yaalla ay kacsan yihiin ninkaasoo nasmacu aanu maqlayno dawiya sawtihi gurxanka codkiisa aanu maqnayno walaa nafqahu ase aanaan fahmahayn maa yaquulu waxa uu leeyahay xataa danaa ilaa uu usoo dhowaaday min rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam fa idaa huwa waaba isagoo isla markiiba yas'alu weydiinaya rasuulka can ilislaami islaamnimada isagoo weydiinaya yacnii markuu sidaa usoo gaadhaybaa wuxuu ku bilaabay dantii uu lahaa inuu waxa weeye gudagalo rasuulka calayhi asalaatu wasalaam uu wax ka barto fa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama khamsu salawaatin fi اlyowmi walleyla islaamkii macnihii waxaa ka mid ah arkaantiisa iyo sharaa'icdiisa khamsu salawaatin shan salaadood oo fi lyowmi walleyla maalinkii iyo habeenkii ku sugan oo faral ah fa qaala wuxuu ihi ninkii hal calaya hayruhunna wax kale oo aan shantaa lahayn miyaa miyaa laygu leeyo oo isaaran yahay qaala wuxuu ihi laa maya ilaa an tatawaca inaad sunnaysato mooyaane oo sunnayaal adigu dheeraad kuu noqdo aada la timaaddo ma ahaane markaa sida mashhuurka odaadu way shadan tahay oo idqaan baa meesha ku jira haddii la takhfiifiyana waa la sheegay wa siyaamu shahri ramadaana iyo bisha ramadaan ee soomkeeda weeye fa qaala wuxuu ihi hal calaya hayruh wax kale miyuu i saaran yahay oo aan soomka ramadaan ahayn soom kaloon soomka ahayn may saaran yahay waajib maygu yahay falal ah fa qaala wuxuu rasuulku uhi laa maya ilaa an tatawaca inaad sunnaysato mooyaane wadakara lahu wuxuu u sheegay ninkii rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam azakaata zakadii buu u sheegay fa qaala wuxuu ihi hal calaya hayruhaa zakadaa waxaan ahayn mayaa korkayga uu yahay oo faral uu igu yahay qaala wuxuu uhi laa maya ilaa an tatawaca qaala wuxuu ihi fa adbara arajulu ninkii waa jeedsaday waa tegey wa huwa yaquulu walxaal buu tegay huwa yaquulu uu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa asiidu ka siyaadin maayo calaa haadaa kaa waxa faralka igu ah ka siyaadin maayo walaa anqusu minhu waxna ka dhimi maayo waqaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aflaxa wuu liibaanay in sadaqa haddii uu run sheego wa fii riwaayatin qaala wa fii riwaayatin ee wajaa waxaa ku yimi fii riwaayati riwaayadna qaala inuu yidhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam aflaxa wuu liibaanay wa abiihi aabihii baan ku dhaartay in sadaqa hadduu run sheego aw amase wuxuu yihi dakhala aljannata jannaduu galay wa abiihi in sadaq xadiidkani waa xadiidkii markaa طalxa ibnu cubaydillaahi uu warinayay ee macruufka ahaa ee ninku rasuulka u yimi calayhi الsalaatu wasalaam riwaayado fara badan oo isfasirayana xadiidku uu leeyahy ee khulaasadeeduna waxay tahay farallada ayuu weydiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku faral yeelay baa rasuulka u weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam rasuulkuna faraa-idii wuu u sheegay markii faraa-idii loo sheegay ee salaad iyo soom iyo zake iyo keyrkeedba lahayd ayaa wuxuu ihi kana kordhin maayo kana nuqsaamin maayo qofkuna haddii faralkii uu si fiican u guto faralkii iyo waajibaadkii saaraa haddii si fiican uu u guto oo gaboodfal aan lahayn oo uu ilaaliyo falaaxa iyo guusha inuu helaayo shaki kuma jiro wuu helayaa falaaxa iyo guusha laakiin qofka faralkiina ilaaliyo sunnayaashiina ku daray ayaa dee ka sii falaax iyo wanaag badan soo maha laakiin guushii wuu helaya sidaa awgeed markuu ku dhaartay inaanu faralkaa markaa waxba ka dhimahayn oo sidiisa faraa-idaa uu la imanaayo ayaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi waa guulaysto uu liibaanay haddii uu run sheego waaya wuu liibaanayna maxaa looga jeedaa jannaduu gelayaabaa looga jeedaa haddii uu run sheego xadiidku markaa fawaa'idda laga qaadanaya waxaa ka mid ah salaadahan arkaanta islaamka ka mid ah ee waajibka ahi waa shantaa salaadood ee habeenkii iyo maalintii la guto weeyey sidaa awgeed baa ahlulcilmiga qaarkood oo shaaficiyadu ka mid tahay waxay xadiidkan u deliishadaan salaada ciidda iyo salaadaha kale ee tusaale ahaan salaatulkusuufka oo kale iyo inaanay waajib ahayn cidda le waa waajibna waxay kaga jawaabaysaa xadiidku habeenkii iyo maalintii buu sheegayaa salaado kaloo farali inaanay jirin shantaa mooyaane sidaa awgeed baa xadiidku wuxuu daliilu yahay witrigu ilaan habeen walba waa mid xaasil ahoo jooga inaanu waajib ahayn iyadoo taasi lagu khilaafayo madaahibta qaar ku tegay inuu waajib yahay waxaa kaloo xadiidka loo deliishanayaa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim siday ugu dadaalayeen cilmiga iyo islaamkooda inay bartaan oo ay wax iska saxaan oo cilmiga ay fahmaan weliba wixii ay bartaanna way ku camalfali jireen ridwaan ullaahi calayh waxaa kaloo aynu isyar weydiinaynaa halkan wa abiihi baad ku aragtaa riwaayaddan kolley riwaayadda wa abiihi raacinaysa waa riwaayadda muslimka ilan xadiidku waa muttafaqun calayhi halkanna markaa waxooga ishkaal baa soo arooro oo wa abiihi aabbihii baan ku dhaartaye in ayaa daahirku u eegyahay ninkan hadlaya wuxuu weydiiyey aabbihii baan ku dhaartay aabbihiina sida muuqato dee mushrig baabuu ahaa ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaartaana ma bannaana rasuulkana calayhi salaatu wasalaam umay bannaanayn cid kaleo ummaddiisa ka midana umay bannaanayn bale ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaartaa waaba shirki qad yakuunu asqara waqad yakuunu akbar haddaba sideebaa rasuulku ninkan aabbihii ugu dhaartay iyada oo ilaahay cid aan ahayna lagu dhaarta ama makhluuq lagu dhaarta aanay bannaanayn oo shirkiba ay tahay ishkaalku waa ka ah soo maad fahmin jawaabtu waxay tahay culimmada qaarkood waxay dhahdeen waa abiihi dhaar looma qastiine wuxuu ahaa uun lafdi ku dareera haddii allaba kuuroo isticmaalka carabta way iska isticmaali jireen dhaarna ugamay qastiin markaa dhaarba ma aha calaa haada jawaabaha la bixiye waxaa ka mida inta aan alxalifu bikayr illah ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaarto intaan la xarimin bay ahayd yanii intii la xarimay ka hor bay ahayd culimada qaarkood waxay mareen waa mutashaabiha ay tahay in muxkamka loo celiyo sida dariiqatu raasikhiina fi lcilmi ay tahay intaasoo dhan waxaa ka xoog badan oo ka fiican in la yidhaahdo lafdiga wa abiihi waa shaad weeye waxaana la gaar noqday ismaaciil ibnu jacfar nin la odhan jiray inuu shaad yahayna waxaa tusinaayo saddex arrin arrinka koowaad ismaaciil ibnu jacfar ee sheekha uu xadiidka ka wariyey waxaa kala wariyay maalik ibnu anas imaamkii weynaa ee buurta ahaa markaa maalik ma sheegin ee ismaaciil ibnu jacfar baa sheegay maalik baana ka xifdi badnaa oo waxa weeyaan markaa halkaa kaga horeeyey taasi markaa waxa ay tilmaamaysaa lafdigan inaanu sugnayn maadaama oo maalik aanu sheegin weliba ninkaa ay wax ka wada wariyeen ismaaciil ibnu jacfar iyo maalik ibnu anas wuxuu ahaa maalik ibnu anas adeerkii xadiidka adeerkiina dee ninku isagaa u aqoon badan soo maha saasoy tahay haddana waa abiihi ma sheegin imaamu maalik waa talabaade ismaaciil ibnu jacfar qudhiisu uu ku idiraabay lafdigan sheegistiisa oo mararka qaarna wuu sheegaa mararka qaarna ma sheego mararka qaar sida ibnu cabdilbar uu sheegayo wuxuu u wariyaa aflaxa wallaahi in sadaqa halka waa abiihi ay ka tahay wallaahi ayuu u wariyaa marka maadaama uu ku idiraabay waxay tusinaysaa inaanu xifdin soo ma aragti waa ta saddexaadee saxaabada kale ee dalxa ibnu cubaydillaahi aan ahayna xadiidkan warisay may sheegin waa abiihi soo ma aragtid sidaa awgeed saddexdaa arrin iyo wixii la mida marka la isku soo xooriyo lafdigani inaanu sugnayn oo uu shaad yahay ayay ku tusaysa sidaasna waxaa aada ugu nuuxnuuxsada muxadidkii weynaaye casrigan alimaamu alalbaaniyu raxmat ullaahi calayh hortiina ahlulcilmi badan baa maray oo ahlulcilmiga aada ugu nuuxnuuxsaday waxaa ka mid ah alimaam xaafid lmaqrib ibnu cabdilbar alandalusi raximahu llah markaa khulaasadu waa ma sugna wa abiihi lafdigaasi ma sugna haddiiba laga soo qaado inuu sugan yahayna jawaabaha kale ayaa loo beydhayaa baabun haadaa baabunkani baab weeye buniya lislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin ay calaa khamsi khisaalin shan khasladood can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yidhi buniya alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsatin ay calaa khamsati ashyaa'a marka ta'da la sheego calaa khamsati ashyaa'a oo kaliya baa la qadaraya calaa khamsati ashyaa'a shan shay baa lagu duldhisay cidda ku duldhistay lama sheegin laakiin waa la yska garanayaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo islaamka ilaahay baa soo rogay oo soo dejiyey marka ilaahay baa ku duldhisay binaagan ama dhismahanna waa binaa macnawi ah binaa macnawiya weeye mid markaa la taaban kara ma ahay waa macnawi waxaana lagu shabahayaa binaagan xisiga ah ee aynu inoo muuqda dhismayaashan tusaale ahaan inoo muuqdaa had iyo jeer tiirar bay leeyihin soo ma aragti tiirarkaa waynu dareemaynaa waynu taabanaynaa wa inagan arkaynaa guryaha waa kuwan haya islaamkuna wuxuu leeyahay tiirar macnawiya ayuu leeyahay calaa an yuwaxad allaha ka bedelo calaa an yuwaxad allaahu ilaahay in la keliyeeyo ayaa islaamnimada lagu duldhisay wa iqaami salaati salaada in la oogaa lagu duldhisay wa calaa iqaami salaa salaada in la oogo oo si wanaagsan loola yimaado weeye iyadoo isku dhammaystiran wa iitaa'i zakaati zakada in la bixiyo ay wa calaa iitaa'i zakaa wa sawmi ramadaana bisha ramadaan in la soomo iyo walxaji xajka fa qaala rajulu nin baa yidhi markuu ibnu cumar xadiidka sidaa u wariyey ayaa fa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaziid ibnu bishr asaksaki baa magaciisa la odhan jiray alxaji xajka iyo wa siyaami ramadaana soomka ramadaan yacnii xajkaa horeeya mise xajkaa horeeya ilan riwaayaddana arkaysaan soomkaa horeeye yaa mise xajkaa horeeyo tartiibtu waxa weeye zakada xajka soomka u dambeeya qaala wuxuu ihi ay huwa ibnu cumar laa maya siyaami ramadaana walxaji soomka ramadaan iyo xajka yah oo macnii xajka ayaa dambeeya ramada siyaam ramadaanna uu horeeya haakadaa sidaasi ayaan samictuhu kaga maqlay xadiidkan min rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama sidaasaan rasuulka ilaahay kaga maqlay xadiidkani waa xadiidkii ibnu cumar ee caanka ahaa waxaanu ka waramayaa arkaanu lislaam ayuu ka warramaya ka hadalkiisuna waa macruufa marar fara badan baynu kutubta xadiidka kuwoodoo bilowga ah iyo kuwa sareba ku aragna fawaa'idda muhiimka ah ee hadda aynu isxasuusinayna waxa weeye xadiidkani wuxuu xambaarsan yahay faa'iido aada iyo aada u weyn faa'iidadaasoo ah macnaha laa ilaaha ila allah waa ilaahay in la keliyeeyo cibaadada loo gaar yeelo sidaa awgeed baa riwaayaadka waxaynu ku arki jiray shahaadati an laa ilaaha ila allah soo ma wa anna muxamadan rasuulu llah riwaayaddanna qabsoo maxay sheegaysaa calaa an yuwaxad allaahu ilaahay in la keliyeeyo markaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah macnaheedu muxuu noqday ilaahay subxaanahu wa tacaala in la keliyeeyo keliyeynta ilaahay weeye ma fahanta ilaahay keliyeyntiisuna waxay ahayd arrintii gaaladu ay ka muhansanaayeen oo gaaladu ilaahayna may diidanayn mushrikiintii carbeed ilaahay inay diidan yihiin iska daayo xataa may diidanayn ilahay in la caabudo ma fahante bale waxay diidanaayeen inay ka muhansanaayeen wuxuu ahaa ilaahay in cibaadada loo gaar yeelo qur-aanka kariimkaa in badan baad aragtay ya qaaluu aji'tanaa linacbud allaha waxdahu ونdر mا kاna يعبd abاؤna وإdا ذkرta رbka في القرآن وحdh wlw عlى أdباrهم نفورا ذلكم بأنه إdا duعيa الله وحdh كفرتم وإن يشhرك bه تؤmiنوا وإdا ذkر الله وحdh اشhمأزت قلوب الذiن lا يؤmiنوna بالآkخرة وإdا ذkر الذiنa miن duنiه إdا هم يsتبشiروuن soo ma argt iyo aaيaadka kale dee macnaha sheegaya فarha badan marka laa ilaaha ila allahu waxay sheegaysaa ilaahay in cibaadada loo gaar yeelo wixii laysku haystayna kaasuu ahaa sidaa awgeed baa markay rasuulku ula yimi calayhi asalaatu wasalaam ee uu yihi quluu laa ilaaha ila allahu tuflixu maxay ku jawaabeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shay-un ucjaab buu yidhah ma ilaahyadii badnaabuu mid qura ka soo reeb buu yihi mid quraha laga dhigo yacni laa ilaaha ila allahu baa sheegaysa ilaahyada kaloo dham inay baatil yihiin allaha xaqa a mooyaane aayad kale ilaahay wuxuu uhi innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun marka lagu idhaa laa ilaaha ila allahu way iskibrin jireen wayaquuluuna innaa lataariku aalihatina lishaacirin majnuun waxaanay odhan jireen ma waxaanu uga tagnaa ilaahyada iyadan faraha badan ee ciidda ka badan ma waxaanu uga tagnaa shaacir markaa waalan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku dacneeyaan marka calaa kulli xaal sidaasaa laa ilaaha ila allahu ay sheegaysa riwaayad kale waxa ay ahayd oo isla xadiidkan riwaayaadkiisa ka mida calaa an yucbad allahu wa yukfara bima duunah waxaa islaamka lagu duldhisay ilaahay in la caabudo oo cid alla ciddii ilaahay ka sokaysa ama keyrkii ana laga kufriyo cibaadadooda soo ma aragtid marka macnaha laa ilaaha ila allahu waa kaa waa macnaha saxda ah aynu ku fasireen laa macbuuda xaqun ila allah qur-aankan faraha badanina waa macnaha uu inoo sheegaayo arrintaa gows dambeedka ku qabso waayo dad fara badan oo qaarkood waxa weeye culum badan ay garanayaan ayaa macnaha saxda ah seegay dabadeeta waxyaabo fara badan oo laa ilaaha ila allaahu diidaysa berrinsaday bale waxa weeye dadka ugu yeedhay bale ciddii ka hor timi ee waxa weeye diiday markaa ku gaalaysiisay oo ku fogeysay waaya markaa tiirka koowaad waa shahaadateynka weeye mana kala hadhayaanoo waa mutalaazimaan oo qofku ilaa labadiiba uu la wada yimaado ruknigaasi u xasili maayo shahaadateynka qofku haddaanu la imanna oo aanu waxa weeyaan markaa ku dhawaaqina muslim inaanu ahayn waa la ysku waafaqsan yahay ya xataa haddii uu qalbiga ka aamino oo aanu afka kaga dhawaaqin isagoo awoodaya inuu ku dhawaaqo muslim ma aha ya hadduu afka kaga dhawaaqo laakiin qalbiga aanu ka aaminsanayna muslim ma aha waa munaafiq kufrigiisu weliba ictiqaadi yahay wuxuu islaamayaa marka uu afkana kaga dhawaaqo qalbigana ka aaminsan yahay waxa ay sheegayso tiirka labaadna waa salaada ka saddexaad waa zakada ka afraadna waxa weeye waa soomka ka shanaadna waa xajka riwaayaddan markaa inoo taalla sidaa arkaysaan waxaa la horreysiiyey siyaami ramadaan xajkana waa lagu xigsiiyey riwaayaadka qaarna waxaa la horreysiiyey xajka oo siyaamu ramadaan baa la dambeysiiyey markaa ahlulcilmiga qaarkood waxay rajaxaan riwaayadda xajka dambaysiinaysa ee soomka horraysiinaysa oo ta kale wahmi inay tahay iyo wax la mida ayay markaa ku sheegaan waay laakiin sida saxiixa ah labada riwaayadoodba way sugan yihiin ibnu cumarna markii raawiga yaziid ibnu bishra sagsaki uu ku yidhi xajkaa horreeya soomkuna wuu ku xigaa miyaay oo soomkaa dambeeya wuxuu idhi maya soomkaa horreeya xajkuna wuu dambeeya sidaasaan rasuulka uga maqlay calayhi asalaatu wasalaam waxaan ibnu cumar diiday waa maxay sidaa saxiixa ah walowiguna intuu aada sharaxa muslimka rag hore culimo hore intuu aada wuxuga soo raro dabadeeta uu rajaxayo hadalka ibnu cumar waxaa lagu xambaarayaa labada wejiba inuu rasuulka ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam marka iyadoo soomku horeeyo xajku dambeeyana wuu maqlay waanu ku wariyey iyadoo waxa weeye soomku horeeyo oo xajku dambeeyana wuu ku maqlay iyadoo xajku horeeyo soomku dambeeyana wuu ku maqlay labada wejiba wuu ku maqlay wey ma fahanta markaa labadii weji mid ka mida kana weeye uu leeyahy saasaan rasuulka kaga maqlay oo waa wejiga xajka dambaysiinaye wejiga kale xajka horreysiinayana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu kaga maqlay marka wuxuu u sheegayaa uu ninkan raawiga ama ninkan weydiiye ku baraarujinayaa inaanu qalad ku xukminin oo sidan uu kaga maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida kalena ay jirto waxaa kaloo laga yaabaa markii ninku uu su-aashan weydiiye uu ihi iyomaa horeeya inuu riwaayaddii kale uu wariyey iloobay oo tan uun waxa weeye inuu rasuulka ka maqlay calayhi salaatu wasalaam uu xasuustay si kastaba ha ahaatee labada wejiba waa saxiix weeye kii la horreysiiyabana xajka iyo siyaamka dhibaata kuma sugna waa laba tiiroo labaduba arkaanta islaamka ka mid ahoo waa weyn weeye qofkuna maadaama oo la yidhi islaamka waxaa lagu duldhisay tiirarka tiirarka inuu aada iyo aada u ilaaliyo weeye cilman wa camalan waayo qofku haddii tiirarkaa uu ka wada tago laysa bimuslim haddii shahaadada uga hore shahaadateynka ugu horeeya uu ka tagana muslim maaha salaada iyo zakada iyo kuwan arkaantan dambe hadduu qofku uga tago isagoo oo diidan muslim ma aha haddii laakiin uu uga tago caajisnimo iyo wax la mid ah ahlu sunnaha dhexdooda khilaaf baa ka jira qaar intaba w kii uu ka tagaba way ku gaalaysiinayaan mabaanida afarta ah shahaadateynka marka laga yimaadaynu ujeedno qaarkoodna waxa weeyaan salaada ayuunbay ku gaalaysiinayaan qaarkood salaada iyo zakada haddii uu ka tagay ku gaalaysiinaya qaarkood afarta midnaba ku gaalaysiin maayaan khilaafkaasina waa khilaaf waxa weeye ahlu sunnaha dhexdooda ah weeye khilaaf aqwaasha ahlu sunnaha ka baxsan ma aha intuba waa riwaayaad imaamu axmed laga wariyey alimaamu shaafici iyo ahlulcilmi badan oo kalena waxay maraan xataa salaada qofku hadduu ka tago oo uu uga tago waxa weeyaan markaa caajisnimo iyo wax la midata dadka in badan xaalkoodu yahay inaanu ku gaaloobin laakiin qowlka odhanaya qofku hadduu salaadii iskaga tago waa gaal waa qowl aada u qawiya adilo fara badanna wata sida awgeed iyaan la dhayalsan baabun ayulislaami khayrun ay haadaa baabun ayulislaami ay ayu khisaalilislaami khasladaha islaamka koodeebaa khayrun ugu khayr badan qadar ayulislaami ayu khisaaliilislaami khayr khasladaha iyo acmaasha islaamka kee ugu khayr badan can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana rajula nin baa sa'ala rasuula allahi rasuulka ilaahay weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ayulislaami khayrun khasladaha islaamka keebaa ugu khayr badan qaala wuxuu yihi dabadeeta rasuulku tucimu acaama cuntada ayaa dadka ku quudin wataqra'u salaama salaantana waxaad ku akhrii yacnii waxaad ku tuuri oo aada salaami calaa man carafta cidda aada garanayso iyo waman lam tacrif cidda aanad garanahaynba eekhisaalulislaam inay ugu fiican tahay halkan wuxuu ku sheegay labada arrin rasuulku calayhi asalaatu wasalaam oo kale ah cuntada in dadka lagu quudiyo iyo salaanta in la badiyo oo dadka ciddii la garanayo ciddii kaleba la salaamo cid alla ciddii lala kulmo in la salaamo jawaabaha rasuulku calayhi asalaatu wasalaam su-aalahan oo kale marka la weydiiyo uu bixiyeyna way kala duwanaayeen oo ayu lmuslimiina khayr baa inoo soo socotaa mar kaloo la weydiiyo jawaab kale uu bixiyey taasina waxay u noqonaysaa bay ahlulcilmigu yidhaahdaan liikhtilaafi alashkhaasi walaxwaali waalamaakin wasaamiciina aydan dadkan had iyo jeer su-aasha weydiinaya qofba wixii markaa isaga munaasib u ah ama wixii u fiican ama dadkan dhegaysanaya maqlaya wixii u wanaagsan ama shayga lagu gaboodfalay ayuu kolba rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegaayey waay labada acmal fadligoodana waa laga qaadanaya waxaana dhici karta waktigan in la sahashaday labada arrinid oo uu muujinayay wanaagooda iyo markaa qiimahooda muujinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa taqra'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif cumuumkaa waxaa lagu khaas yeelayaa dadka muslimiinta ah oo gaaladii iyaga dee lama salaamaayo gaaladii salaanta lagu bilaabi maayo sidaynu axaadiidta ku aragnay kitaabka qudhoodana inoogu iman doona markaa dadka la salaamaya waa ayo waa dadka muslimiinta aweeye baabun alislaamu yahdimu maa qablahu walxaju walhijratu islaamku wuxuu dumiyaa yahdimu wuu dumiyaa maa qablahu wixii ka horreeyey yacni qofku intaanu islaamin xumaanihii kala duwanaaye uu galay islaamku wuu duminaya uu masaxaya meeshuu ka saaray walxaju xajkuna wixii ka horreeyey isaguna meesha uu ka saaraa walhijratu hijraduna way ka saartay can ibni shumaasata almahrij waxaa laga wariyey ninka magacaa lahaa ibnu shumaasa la odhan jiray almahri shumaasa iyo shamaasa kii la yidhaahdo aba ku qaldami maysid bifatxi shiini wa dammiha qaala inuu yidhi baa laga wariyey ibnu shumaasahaas xadarnaa waxaanu xaadirnay camra bna alcaasi camra bna alcaas ayaanu goobjoog u ahayn wa huwa fii siyaaqati lmowti walxaal huwa isagu fii siyaaqati lmowti ilgeeriyaaduu leeyahay isagoo ilgeeriyaad leh siyaaqati lmowti socodkii geerida ku sugan yacnii geeridu kusoo xaadirtay unbaa loo jeeda ay xaala xuduuri lmowt iyadoo geeridii kusoo xaadirta oo ilgeeriyaad uu leeyahay ayaanu markaa goobjoog u ahayn oo aanu xaadirnay fa bakaa wuu ooyey tawiilan in badan buu ooyey camar bn alcaas asahmi radia allahu canhu o ardaah waxawala waxa uu jeediyey wajhahu wejigiisa wuxuu u jeediyey ila ljidaari xagga gidaarka oo dadkii markaa dul fadhiiyo waxa uu ka jeedsado xaggaa gidaarka ayuu wejiga usii jeediyey waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen wuxuu xaggaa ugu sii jeedsaday si maaragtay munaajaadka iyo haddii allaba kuu roon yahay xisaabinta naftiisa iyo arrimaha waxa weeye isaga quseeya ka fikiristeeda si aanay uga mashquulin xaalad adagna wuu ku jiray markaasuu iskaga sii jeedsaday fa jacala wuxuu gudagalay ibnuhu inankiisii waa cabdi waa cabdilaahi yaquulu inuu yidhaahdo yaa abataah aabbo ama basharaka miyaanu kuugu bushaaraynin rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam bikada waxa ama basharaka miyaanu kuugu bushaaraynin rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bikada waxa yacni waxyaaba rasuulku ugu bushaareeyey fadaaishiisa ayuu wax ka mida xasuusinayay waxaa halkaa laga qaadanayaa qofku markuu xaaladaa dhiban ku jiro in aayaadka rajaaga iyo axaadiidta rajaaga la xasuusiyo wanaaggiisii in la xasuusiyo in aan waxa weeyaan maaragta la quusin ama aan babiso loo saarin oo dee aan la odhan khatar baad gelaysaa iyo halis baad maaragta kaa horraysa iyo waxaase in qofkii waxa weeye ilaa xaalad halisuu ku jiraaye la yidhaahdo waar waa dadaali jirtay oo insha allahu khayr oo maaragta ilaah agtiisa khayr baad insha alla kala kulmaysaayo waa in la rajogeliyo wey si uu ilaahay ula kulmo isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa male wanaagsan ka malaysanayo wax wanaagsan rabbigii ka filanhayo qaala wuxuu ihi raawigu fa aqbala biwajhihi wejigiisa ayuu nagu soo qaabilay ha fa aqbala biwajhihi wejigiisa ayuu kusoo qaabilay dadkii meesha fadhiyey oo fa qaala wuxuu ihi ina afdala maa nuciddu shayga aanu diyaarsanayna waxa ugu fadliga badani shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulullahi weeye waa shahaadateynka waxaanu diyaarsanayno ee aanu aakhiro waxa weeye ula dhaadhacayno waxa ugu qiimaha badani waa shahaadateynka inii aniguna kuntu waxaan ahaa calaa adbaaqin xaalada mid ku sugan baan ahaa xaaladahaasoo halaatin saddexa ay calaa axwaalin halaatin saddex xaaladood baan markaa soo maray oo waa sida aayaadka qur-aankaba ay ugu soo aroortay latarkabunna abaqan can abaqin cantaasina waa bimacnaa bacd latarkabunna fuusheen oo fuusheen abaqan xaalad can abaqin ay bacda abaqin xaalad dabadeed xaalado kala duwan baa maraysa soo ma aragtid marka wuxuu leeyahay xaalado saddexa ayaan markaa ku sugnaa saddexdii buu markaa sharaxaya laqad ra'aytunii waxaad i aragtay wamaa axadun iyadoo qofnaba ashadda aanu ka darayn buqdan xagga cadhada lirasuulillaahi rasuulka ilaahay aanu qaba sala allahu calayhi wasalama minii aniga iyadoo cidina rasuulka aanay iga cadho badnayn baan isarka walaa axabba ilaya iyo cid iga jecelitoona an akuuna inaan noqdo qad istamkantu minhu mid awooday mid makansaday oo gacanta ku dhigay istamkantu minhu ay qadartu calayhi baa laga wadaa iyo inaan ahaado iyadoona cidina iga jeclayn mid markaa awooday rasuulka calayhi asalaatu wasalaam oo gacanta ku dhigay oo makansaday oo faqataltuhu dabadeetana aan dilo macnii waxaan aada iyo aada u jeclaa buu leeyahay intaan gacanta ku dhigoon haleelo yaa inaan dabadeetana kaga aqturo gebigiisaba nacaybka aan u qabay daraaddeed falow mutu haddaan dhiman lahaa calaa tilkal xaali xaalkaa aan ku dhiman lahaa la kuntu min ahli nnaari ahlu naarkaan ka mid noqon lahaa mutu hadday midtu ku qorantayna waa sax maata yamaatu iyo maata yamuutu falamaa jacala allaahu ilaahay markuu ka yeelay alislaama islaamka fii qalbii qalbigayga markuu ka yeelay ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu calayhi wasalam oo faqultu waxaan ku idhi ubsutu fidyamiinaka midigtaada fal ubaayicka aan kula baycooda eh midigta fidi waan kula baycoonaya rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam fabasata yamiinahu midigtiisii buu fidiyey qaala wuxuu yidhi markaa camar ibnu alcaas faqabadtu yadii gacantaydii baan qabtay markii uu gacanta ii soo fidiyey halkaan gacanta ka qabsan lahaa baan gacantii dibdee waxa weeye u qabtay buu leeyahy qaala wuxuu rasuulku uhi ma allaka yaa camr maxaa kuu sugnaaday camarow maxaa kugu dhacay qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi ara'tu waxaan doonay an ashtarita inaan wax shardisto qaala wuxuu idhi tashtaridu bimaadaa maxaad shardisanaysaa qultu waxaan idhi an yukfara lii in lay dembi dhaafo qaala wuxuu rasuulku dabadeeta ku yidhi amaa calimta miyaanad ogsoonan yaa camru camarow ana alislaama in islaamku yahdimu uu burburinaayo ma kaana qablahu wixii ka horreeyey qofku wixii uu soo maray ee waaya ahaa iyo dhan walbow ridkii inuu ka masaxayo ka baabiinayo miyaanad ogsoonayn iyo wa ana alhijrata in hijradu tahdimu ay burburinayso maa kaana qablaha wixii ka horreeyey iyo wa ana alxaja in xajku yahdimu uu burburinayo ma kaana qablahu wixii ka horreeyey sidaa miyaanad ogeyn macnii haddii aanad shardidiya haddii kaleba haddaad islaamto islaamnimadu ay dhab kaa noqoto islaamnimadaasaa wixii hore waxa weeye lagaaga dhaafayaa waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa arrimahaasi fadligooda yaa islaamnimada waa la gartay hijraduna wixii ka horreeyey iyaduna way baabiinaysaa xajka qudhiisu wixii ka horreeye uu baabiinaya macal kabaa'irkii bay markaa noqonayaan dee islaamka isaga waa la garanaya xataa hijrada iyo iyo xajkuna macal kabaa'irkii ayay meesha ka saarayaan bay noqonaysaa kolkaa wuxuu uhi wamaa kaana axadun axadna ma ahayn axabba ilaya min rasuulillaahi rasuulka ilaahay midaan ka jecelahay sala allahu calayhi wasalam cid aan rasuulka ilaahay ka jecelahay may jirin wakhtigaa aan islaamay ee aan u imin la baycooday iyo walaa ajalla cid kaga weyni toona fiicaynii ishayda minhu ay min annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam wamaa kuntu maan ahayn utiiqu mid awooda an amlaa inan ka buuxiyo caynaya labadayda indhood minhu min annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama ijlaalan weynayn daraaddeed lahu ay linabiy nabiga aan weynaynaayo sida aan u ixtiraamayeen uga haybaysanayeen u qadarinaayo indhaha inaan ku saani u eego aan markaa indhaha ka buuxsado mabaan awoodahayn buuri walow walow su-iltu haddii lay weydiin lahaana sifahu inaan sifeeyo ma ataqtu maan awoodeen liannii maxaa yeele anigu lam akun maan ahaanin amla-u mid ka buuxiya caynaya labadayda indhood minhu min annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam walow mutu haddaan ku dhiman lahaa calaa tilka alxaali xaaladda ah la rajawtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli اljannati ahlujannaha inaan ka mid noqdo eeg mu odhan ahlujannahan ka mid noqon lahaa ee wuxuu hi waxaan rajayn la xaaladaydaa wanaagsanayd marka la eego ma garatay waxaa halkaa laga qaadanayaa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim weyneyntii iyo ixtiraamkii iyo qadarintii ay rasuulka u hayeen calayhi asalaatu wasalaam sida ugu badan bay u jeclaayeen sida ugu sarraysay u qadarin jireen sida ugu sarraysa ayay uga haybaysan jireen rasuulka calayhi asalaatu wasalaam uma dabadeetana weliinaa ashyaa'a waa xaaladdii saddexaade uma weliinaa waxaanu maamulay ashyaa'a waxyaabaanu maamulay waxyaabahaasoo maa adrii aanan garanahayn maa xaalii xaalkaygu waxa uu yahay fiihaa dhexdeeda xaalkaygu sida uu markaa yahay inaan sidii la doonayo u maamuloon uga soo baxay iyo inaan markaa ku barriiqday iyo inay wax igaga soo baydheen aanan waxa weeye garanahayn weliinaa waa weliyal amra oo arrinkiibuu maamulay weliinaa waxaanu maamulay ashyaaa waxyaabaanu maamulay bay noqonaysa oo sidaynu garanayno cmr bn اlcaas calayhi raxmat اllah radia allahu canhu ardaah wuxuu ahaa waaligii ama badho saabkii masar buu ahaa waktigii cumar kadalika waktigii cuhmaan waktigii cumar wax ka mida iyo waktigii cuhmaan iyo xataa waktigii mucaawiye marka marka ilaa toban sano iyo dheeraad baan filayaa ayuu waxa weeye masar xukumayey sideedabana isagaa furtay oo ciidankii isagu u ahaa baanduulaha ama uu watay ayaa masarna furtay ee garo ma fahantay markaa nin dee dhul dhan haysto oo ka madaxa ayuu sidaasi ku noqday taasu markaa waxa weeye ayuu ka warwarsan yahay uma walinaa ashyaa'a iyadoo saxaabada alla ka cabsigooda iyo is-ilaalintooda haddana aynu garanayno uma walinaa ashyaa'a waxyaaba ayaanu maamulay ma adrii maa xaalii fiiha aanan garanahayn xaalkaygu waxa uu noqonayo dhexdeeda faidaa ana midtu faidaa ana mudtu marka aan anigu dhinto falaa tasxabnii yaana iraacin naa'ixatun haweenay barooranaysa iyo walaa naarun dabtoona yaanu iraacin yaah gabadh qaylinaysaana yaana iraacin dabna yaan layla raacin weeye marka tani laba arrin bay ixtimaashaa inuu waxa weeye rasuulka ka maqlay calayhi الsalaatu wasalaam oo xukun rafce ay leedahay intani waa suuragal ilaan saxaabi buu ahaa waxaa soo kaloo suuragala ijtihaadan minhu ijtihaad xaggiisa ka ahaaday inuu ku yidhi laakiin waxay u eg tahay inuu rasuulka ka maqlay calayhi الsalaatu wasalaam waayo waxa jira waxyaabo kale oo xoojinaya ayaa jira faidaa dafantumuunii marka ay aasaysaan markaa iga faaruqdaan maahe waa markaad doonaysaan in ay aastaan aaskayga gudagashaan fa sunnuu ku shuba calaya korkayga ay calaa qabri baa laga wadaa xabaashayda ku shuba aturaaba awaaraha sannan shubis ku shuba awaaraha ma taqaana ya waa ciiddi weeye waay uma dabadeetana aqiimuu ku nagaada xowla qabrii xabaashayda hareeraheeda qadara maa tunxaru inta la gowraca in la egjazuuru neefgeela ee wayuqusamu laga qaybiya laxmuhaa hilibkeeda marka ay aastaanba hayga kala yaacine e waxoogay iyar dul jooga neefgeela inta laga gowraco oe haddana hilibkeeda laga qaybiya in leeg marka waa qadar ay isla yaqaaneen soo ma aragtid waa qiyaas ay isla yaqaaneen inta neefgeela laga gowraco ee laga qalo ee hilibkeeda laga qaybiyo iyo inta neefgeela laga liso iyo inta waxa weeye geelu ka neefgeeli ka xigsimoodo iyo waxyaabaha noocaasi waa wakti ay isla garanayeen xataa astaanisa bikum xataadu halkan tacliiliyo inay noqotaa iska markaa daahiraho xataa astaanisa bikum ay likay astaanisa bikum si aan idin weheshado oo wa andura aan u eego maadaa uraajicu bihi maxaan ku celinayaa rusula rabbi ergada rabbigay ergada rabbigay waxaan ku celinaayo aan waxa weeyaan markaa fiiriyo si aan idiin weheshado waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa markaa nafta lagu soo celinayo lagu soo celiyo meydku sanqadha wuu maqlayaa dadka waxa weeyaan dul jooga sida axaadiidta kaleba aynu ku aragnay wa inahu la yasmacu qarca nicaalihim rusula rabbina wuxuu uga jeedaa waa malaa'igtii qofka xabaasha ku imtixaanaysa weeyi waanu jamciyey waxa weeye waa laba malag laba malag oo munkar iyo nakiir la kala yidhaahdaa qofka xabaasha ama qabriga ku imtixaanaaya oo man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka ku weydiinaaya soo ma aragtid marka xaaladaha axwaasha noocaasuu dib u xasuustay markii hore uu gaal ahaa ilaahay oo islaamnimada ugu nicmeeyey oo xaal aad iyo aad cajo badan uu ku sugnaa iyo tan u dambeysay oo markaa maamulka iyo madaxnimada iyo waxyaabaha uu dhex galay ah ya waayah marka xadiidku waxa uu muujinayaa fadliga saxaabiga camar bn اlcaas iyo baqaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baqanayey sida uu markaa naftiisa aada iyo aadka ugu xooganaa iyo sida uu naftiisa u xisaabinayey waayah waxaa kaloo laga qaadanaya arrintaa uu baabaystay oo ah islaamka iyo hijrada iyo xajkuba wixii ka horeeyey ee macaasi iyo xumaanaha inay qofka ka zuulinayaan oy ka baabiinayaan baabun man axsana fi lislaami falaa yu'aakhadu bima camila fi ljaahiliyati man axsana qofka samafala fi lislaami islaamka dhexdiisa ku samafala falaa yu'aakhadu loo qaban maayo bimaa camila wixii uu sameeyey fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada qofku hadduu islaamo oo islaamnimadiisu ay wanaagsanaato xumaanihii uu jaahiliyadii qaban jiray loo qaban maayo weeye waa laga dhaafayaa sida xadiidkaa horeba aynu ka faa'iidaysanayno can cabdillahi bni mascuudin qaala qaala unaasun qaala wuxuu ihi saxaabigu qaala unaasun dad baa ku yidhi lirasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow anu aakhadu miyaana loo qabanayaa bimaa camilnaa waxaanu samaynay fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda aljaahiliya magaca waxaa la yidhaha maa qabla alislaam islaamka wakti wixii ka horreeyey baa la ydhaha waay jaahiliye mutlaqaa jirtay waagaa laakiin intii ilaahay diintan uu soo dejiyey jaahiliye mutlaqi ma jirto dad jaahiliyiina in la arkaa waa suuragal oo dee gaalada iyo wixii la mid ah qof markaa acmaashii jaahiliyada wax ka mida waa la arkaa laakiin jaahiliyo mutlaqoo dhammaystirani ma jirto waayo dee dad badan oo muslimiina jira dad badan oo toosan baa jira daa'ifatulmansuura jirta sidaa awgeed ummaduba waxay isugu baxday jaahiliyo ya tan noocaasi sax maaha wadaadada wax qorqora casrigan qaarkood baa idlaaqay jaahiliyat lqarni alcishriina bay qaarkood qoreen ya marka calaa kulli xaal waa takfiir caam ahoo ummadda la gaalaysiinayo arrinta noocaasi sax maaha culimaduna aad bay radiyey waxay idhaahdeen markaa jaahiliyadii waxaanu qaban jiray miyaana loo qabanayaa qaala wuxuu ihi amaa man axsana ka wanaajiye miyaa minkum amaa man axsana ka wanaagsanaada miyaa minkum idinka xaaluu idinka mid yahay fi lislaami islaamka dhexdiisa ee si wanaagsan u islaamo xaqiiqi ah falaa yu'aakhadu bihaa loo qaban maayo bihaa ay bimaa camila fi ljaahiliya jaahiliyada camaladii uu qabtay waman asaaa ka xumaada laakiin xumeeye islaamnimadiisa ukhida waa loo qabanayaa bicamalihi camalkiisii xumaaye fi ljaahiliyati uu qabanayo walislaami islaamka wixii uu qabtay uxumaa labadaba waa la isugu daraya isaga waxay ahlulcilmigu kolkaa halkan isweydiiyaan ee wanaajinta islaamka maxaa looga jeedaa ama islaamnimo wanaagga waxaa looga jeedaa bay culimmadu yidhahdeen qofku inuu kor iyo kalba islaamo inaanay islaamnimadu ka noqon uun markaa afka baarkiisa ama wax uu muujisanayo oon hoosta ugu jirin ma fahante waa inay islaamnimadu ka noqoto wuxuu muujisanayo hoostana uu ka aaminsan yahay oo markaa qof muslim xaqiiqiya kor iyo kalba waa inuu noqdo qofka noocaasa wixii hore xumaaniyo jaahiliyadii iyo waqtigii islaamka ka horreysay uu sameeyo waa loo dhaafaya laakiin qofka munaafiqa ah ka waran waman asaa waxaa looga jeedaa qofkan saani u islaam korka ka islaamay laakiin hoosta ka gaalka ah kaa isaga wixii jaahiliyadii xumaan uu sameeyeyna way ku qoran yihin intanuu islaamka sheeganayo wixii uu sameeyeyna way ku qoran yihiin midnaba markaa loo dhaafi maayo xaqiiqa ahaanna dee qof islaamay maaha e kufri calooluu qabaa insaxa tacbiir kufri calool hoostuu dee gaal ka yahay ma fahante markaa sheegatadan uu afka ka sheeganaya waxba u tari mayso baabun sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun baabun haadaa baabun lafdigii xadiidka ayuunbuu baabka ka dhigtay can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam sibaabu lmuslimi qofka muslimka ah caydiisu fusuuqun waa faasiqnimo wa qitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun waa gaalnimo fusuuqun waxaa looga jeedaa khuruujun can taacati illaah waa taacadii ilaahay oo laga baxayo weeye ma garatay markaa wuxuu xadiidku kuu sheegayaa qofka muslimka ah in la caayo oo la xaqdarro lagu aflagaadeeyo laa yajuusu ma bannaana in sidaasoo kale xaqdarro lagula dagaalamaana ma bannaana kufrigana waa kufrun duuna kufrin waa kufrigii aynu ku soo marray xaleta xadiidka laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin marka waa kufrun duuna kufri yah waa gaalnimo diinta lagaga baxayo loogama jeedo qofkii aan xalaashan ma garata ee waxaa looga jeedaa waa min acmaali lkufaar waa shaqooyinka maxaa kufri loogu magacaabay leanna waa shaqooyinka gaalada shaqooyinka gaalada iyo acmaashooda ay ka mid tahay inay muslimiinta la dagaalamaan soo ma oo ay la colaytamaan markaa saasunbaa gaalnimo loogu sheegay mooyaane ma aha gaalnimo diinta lagaga baxayo waa kufrun duuna kufrin weeyi xadiidku sidaasoo kale waa raddun cala lmurjia nimanka murji'ada la yidhaahdo ee yidhaahdo qofku hadduu muslim yahay ee macaasidu waxba yeeli maysana raddin buu ku yahay waayo labadan macsiyo midna waxaa lagu sheegay inay faasiqnimo tahy daacadii ilaah oo laga baxayo midna ay kufriba tahay sideenay markaa waxa weeye qofkii wuxu yeelahayn oo aanay markaa dhaawac weyn imaankiisii u gaadhsiinahayn waa baatil warkoodu ku ah ma garatay dhinaca kalena qowlka khawaarijta iyo muctasilada wax daliilo ugu sugani ma jiro waayo nusuustu way isfasiraysaa waqitaaluhu kufrun kufrigii weynaa inaanu ahayn waxaa u daliila wain طaa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahumaa ilaa aakhiri اlaaya iyagoo dagaalamay baa haddana walaalo lagu sheegay soo maha ayaa mu'miniin lagu sheegay cafwan waay adilo kalena way jirta baabun hada baabunkani baab weeye ida axsana axadukum islaamahu fakulu xasanati yacmaluha tuktabu bicashri amhaaliha idaa axsana haddii uu wanaajiyo axadukum midkiin islaamahu islaamnimadiisa fakulu xasanatin wanaag kastoo yacmaluhaa waqabto tuktabu waxaa loogu qorayaa bicashri amhaaliha waxaa loo qorayaa bicashri amhaaliha toban lamida toban jeer baa loo labalaabaya toban jeer ayaa loo labalaabaya weeye macnihii can abi hurayrata radia allahu canhu can muxamedin abi hureyra waxaa laga wariyey can muxamedin muxamedin uu ka wariyey rasuulillaahi ah sala allahu calayhi wasalama fadakara wuxuu sheegay ay huwa raawigu raawigaasina waa hamaam ibnu munabihe axaadiida axaadiid buu sheegay minhaa waxaa ka mid ahaa qaala abu hureyra wuxuu ihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilahi wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama markaa qaaladan inuu hadalkii abu hureyrayiba u egtay wallahu aclam qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama qaala allahu ilaahay wuxuu ihi caza wajalla idaa taxaddaa cabdii addoonkaygu haddii uu ku sheekaysta bian yacmala inuu sameeyo xasanatan wanaag fa ana aktubuhaa fa ana anigu aktubuhaa waanu qorayaa lahu addoonka xasanatan wanaag baanu qorayaa maa lam yacmalha inta aanu samaynin mar hadduu ku sheekaysanayo wanaaggaa samey is leeyahay inta aanu samaynin xasanaan u qoraya markaa sida muuqata intaanu samaynin waa xasano keliya fa idaa camilahaa marka uu sameeyana fa ana anigu aktubuhaa waan u qorayaa xasanadii bicashri amhaaliha toban laabkeed toban lamidaan ugu qoraya toban jeer baan u labanlaabaya waa sida qur-aankuna sheegaya man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaa bisayi'ati falaa yujzaa ila milaha waidaa taxadaa haddii uu ku sheekaysto naftiisa uu ugu sheekeeyo bian yacmala inuu sameeyo sayi'atan xumaan fa ana anigu akfiruha waan u dhaafaya lahu isaga maa lam yacmalha inta aanu samaynin macnuhu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen malaa'igta waxa weeye waan ka qarinayaa inuu qofkaasi xumaan doonayo oo macnihi waxa weeye deeta mu qorayaan loona qaban maayo fa idaa camilahaa haddii uu qabto xumaantii uu markaa ku fikiraayey fa ana anigu aktubuhaa waan u qorayaa lahu addoonka bimilihaa iyadoo kale macnii loo laban laabi maayo sayi-adii iyaduunbaa qofkii lagu qoraya haddii uu sameeyo oon weliba ilaahay ka dhaafin qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama qaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu waxa ay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow daaka kaasi cabduka waa addoonkaagi yuridu wuxuu doonaya an yacmala inuu sameeyo sayi'atan xumaan inuu sameeyuu rabaa wa huwa absaru bihi walxaal bay sidaa leeyihiin huwa ilaahay absaru uga aragti dheeryahay uu aragti dheeryahay bihi addoonkiisa isagaa cid walba uga aragti dheer oo cid walba uga xogogalsan oo cid walba ka og faqaala wuxuu yidhaahdaa ilaahay subxaanah urqubuuhu ukaadiya fain camilahaa xumaantaa uu doonayo haddii uu sameeyo faktubuuhaa lahu u qora bimilihaa iyadoo kale uunugu qora wain tarakahaa haddii uu ka tagana faktubuuhaa lahu u qora xasanatan hal wanaag u qora inamaa tarakahaa maxaa yeelay wuxuu uga tegay uun min jaraa'i min jaraa'i daraaddaydii buu uga tegey daraadday ayuu uga tegay baqaw iga baqanaayo ay min ajli waqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama idaa axsana axadukum midkiin haddii uu wanaajiyo islaamahu islaamnimadiisa wanaajinta islaamnimadana sidaa aynu xagga hore kusoo sifayno weeye hadduu daahiran wa baatinan u islaamo muslim xaqiiqiya uu noqdo ilan muslim xukmiya iyo mid xaqiiqiya kale jira soo maa muslim xaqiiqiya waa haddii uu noqdo fa kullu xasanatin xasana kastoo yacmaluhaa uu samaynayo tugtabu waxaa loogu qorayaa bicashri amhaalihaa toban la mid ah ilaa sabci mi'ati dicfin ay muntahiyatan xaal ay ku dhammaanayso labanlaabyadaa loo labanlaabayaa ilaa sabci mi'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo labanlaab ay ku dhammaanayso gaadhayso taa macnaheeduna maaha inay toddobadaa boqol ee laalaabun ku joogsanayse waxa weeyaan markaa dadka qaar baa laga yaabaa intaa in ka sii badan in loo laban laabo waayo ilaahay baa yihi wallahu yudaacifu liman yashaa wa kullu sayi'atin sayi'a kastoo yacmaluhaa uu samaynaayo tugtabu lahu waxaa loogu qoraya bimilihaa iyadoo kale xataa yalqa allaha caza wajalla ilaah ilaahay uu kala kulmaayo u macni ka dhimanaayo arrintan markaa ku saabsan xasano marka lagu hamiyey iyo arrimahaas qawaaciddana waynu ku soo marray khulaasaduna waxay tahay qofku haddii uu wanaag ku hamiyo oo aanu markaa samayn xasana loo qorayaa hadduu ku hamiyo oo uu sameeyona waa loo labanlaabayaa toban jeer baa loo labanlaabayaa in ka sii badan baa laga yaabaa in loo labanlaabo ilaa toddoba boqoloo jeer ilaa hadday doonto in ka badan in loo labanlaabaa laga yaaba taasina waxay u noqonaysaa fadliga ilaahay labanlaabyadaasi qofba in loo labanlaabayaa iyo camalkan sida markaa loo samaynayo dee waxaa laga yaabaa labadii qof iyagoo camalkii wada sameynay haddana maaragta aanay isku si u samayn soo ma oo xagga ikhlaaska iyo xagga mutaabacada iyo xagga aqoonta ay u leeyihiin iyo xagga waxa weye wakhtigu dhacay iyo xagga meesha lagu sameeyey iyo waxyaaba fara badan ayaa waxa weeyaan markaa kala duwi karee galo taasi waa taa xagga xumaantii haddii qofku uu waxa weeye xumaantii naftiisa ugu sheekeeyo oo uu ku hamiyo dabadeetana waxa weeye uu iskaga tago oo ilaahay daraaddii uu uga tago iyo baqow ilaahay ka baqanayo waxaa loo qorayaa markaa xasana loo qoraya xasano ayaa loo qoraya haddii laakiin waxa weeye xumaantii uu go-aansado oo haddii allaba kuu roon yahay ay u suuro geli weydo ya iyadana dee waxa weeye sayi-a loo qoraya ma fahamtay xumaantii wuu go-aansaday oo waxa weeye hadday u suuro geli lahayd wuu samayn lahaa laakiin way u suuro geli weyday qofkaa shaki male sayi-a loo qoraya soo ma aragti haddii waxa weeyaan markaa xumaantii uu go-aansado dabadeetana uu isku dayo oo uu ficilkii la yimaado oo uu u dhaqdhaqaaqana iyadoo dhammaystiran baaba lagu qorayaa sayi-adii waaya marka adigu calaa kulli xaal waa tafaasiil noocaas ah ayaa masaladaana ku jirtaa khulaasadeedu waa intaas can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalama ina allaha ilaahay tabaaraka khayrkiisu badnaayo wa tacaala sarreeye isagaa khayrkiisu badan yahay oo sarreeye ah ducayay kaa noqon tajaawaza wuxuu u dhaafay liummatii ummadayda wuxuu u dhaafay maa wixii xadatat ay ugu sheekayso ee hiya ummadaydu bihi maagaba anfusahaa nafaheeda wixii ummadaydu ay nafaheeda ugu sheekayso qofku naftiisa ugu sheekeeyo hee ilaahay waa u dhaafay maa lam yatakalamuu inta aanay ku hadal aw yacmaluu bihi ama aanay ku dhaqmin aanay ku camal falin ee wixii hadal aanay u rogin ama markaa camal aanay u rogin anfusuhaa hadday kuu qoran tahay oo siinku godan yahayna waa sax iyadana oo macnuhu wuxuu noqonayaa maa xadaat ilaahay ummadayda wuxuu u dhaafay maa xadaat waxay ugu sheekaysay bihi maagaba anfusuhaa nafaheedu waxay ugu sheekeeyaan oo marna nafuhunbaa faacil noqonaya marna mafcuul bay noqonaysaa faacilkiina wuxuu noqonayaa damiir mustatira oo ummadda u noqonaya soo ma aragtid marka labada wajiba waa saxiix bay ahlulcilmigu yidhahdeen kii la yidhaahdaba lagu qaldami maayo waa sax halkan aniga kolley wuxuu nusqadan aan haya raacinaya hunaa buu raacinaya maa xadaat bihi hunaa ma garatay marka nusqadaha tan mooyaane kuwa kale aan eegay lama socoto muslimka qudhiisana waan eegay oo lama socoto xadiidka intii aan arki jirayna meel ay hunaadaasi kula socoto ma arag sidaa awgeed wallaahu aclam baxi kumaynaan koobin laakiin waxay u eg tahay xataa macna ahaan marka la eego hunaadu halkan inay markaa ugu dhacday qalad ahaan waayahay xadiidkana waxaa laga qaadanayaa ikhwaanii fi illaah xadiidu nafsiga waxa loo yaqaanay qofku naftiisa ugu sheekeeyo inuu macfu yahay oo loo dhaafayo ilaa goorma ilaa uu wixii ku hadlaayo ama uu samaynayo taasina waxay ka mid tahay fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ka mid tahay waayo haddii waxa nafteenna ayn markaa ku fikirayna ee had iyo jeer nafteenna ay kuinoogu sheekaynayso dee laynoo qaban lahaa ya dee mashaqo iyo dhibaato fara badan baa halkaa waxa weeye naga soo gaarhi lahayd waxaynaan awoodba ulahayn in laynagu kelifay noqon lahayd soo ma takliif maa laa yutaaq bay noqon lahayd ilaahayna wuxuu uhi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa bal hadda waxaa maanta fikirkaaga ama naftaada kusoo dhacay o dhan haddii lagu qori laha ka war ya ilan intaasoo shay baa kugu soo dhacaya xataa salaada dhexdeeda laga yaaba inaad ku sheekaysato mararka qaar soo ma ood wax isweydiiso marka haddii waxaasoo dhan laguu qaban lahaa waxa weeyaan markaa dee kamaynaan baxneen laakiin fadliga ilaahay laynooma qabanayo laakiin haddii wixii aad qalbigaaga ku jira ama aad waxa weeye ku fikiraysay aad naftaada ugu sheekeynaysay aad ku hadasho ama aad ficil ahaan u rogto ood camal ahaan u samayso markaasaa laguu qabanaya qawaacidda alqawaacid adahabiyana hadalkii cuthamiin waa inagii kusoo maray markuu tan tilmaamayey uma xadiiulcafwi uma xadiiunafsi uma xadiiu nafsi macfuwun falaa xukma lahu ma lam yuahir camalaa xadiidkaa hore waxaa kaloo uu inoo sheegaya ilaahay fadligiisu sida uu wen yahay baleega hadda sayi-a markay kaa dhacdo lagu labanlaabi maayo midun weeye waa midun xasanadii laakiin toban jeer iyo in ka badan baa la labanlaabaya iyadoo sidaas ay tahay qofka aakhira xasanaadkiisaa loo labanlaabayey ee ta uu sameeyaba sidaa loogu badinaayay ay ka yaraadaan sayi-aadkii midhka qura ahaa ee aan loo labanlaabahayn ee sayi-aadkii aan la labanlaabahayn ay ka bataan xasanaadkii la labanlaabayey balada ka warrama yaanay ku tusinahayn qof aada u khayr daran inuu ahaa shar badan qof aada u khayr daran oo shar badan inuu ahaa ayay ku tusaysa marka guuldarradu waxa ay ku habsatay qofka waxa weeye halkiisaa sayi-o ay ka badato ama ay ka qaalib noqoto casharaadka xasano ay ka qaalib noqoto baabun almuslimu qofka muslimka ahi man mid weeye salima almuslimu ee almuslimulkaamilu baa laga wadaa muslimka kaamilka ahi man salima waa ka ay ka nabad galeen almuslimuuna muslimiintu minhu isaga can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana rajula nin baa sa'ala rasuula allahi rasuulka ilaahay weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ayu lmuslimiina khayrun muslimiinta keebaa ugu khayr badan ayu lmuslimiina khayr qaala wuxuu hi man mid baa ugu khayr badan salima ay ka badbaadeen almuslimuuna dadka muslimiintahay min lisaanihi carabkiisii iyo weyadihii gacantiisaba ama waxaad tidhahdaa min lisaanihi afkiisa iyo weyadihi adinkiisaba afkiisa iyo adinkiisaba ka ay dadka muslimiinta ahi ka badbaadeen soo ma aragti markaa xadiidkani wuxuu inoo sheegayaa dadka muslimiinta in la nabadgeliyaa ahmiyadda ay leedahay bale qofka muslimka ahi muslim kaamilaba noqon maayo ilaa biha inuu arrintaa la yimaado mooyaane afki iyo adinkana waxaa loo soo qaatay lianna inta badan waxyeelada waxaa lagu geystaa ama afka ama hee gacanta ayaa lagu geystaa ee maaha macnaheedu waxa weeye labadaas soo qura in lagu gaar yeelayo ma garatay gacantaadana dadku waa inuu ka badbaado afkaagana waa inu ka badbaado dee cagtaadana waa inuu ka badbaado hadaad tiraa ka warran labadii la sheegay midnaba maholaad baan ka dharginaya ya dee waxaa lagu odhanayaa ee sida aada u fahantay maaha labadan inta badan waa labada waxa weye wax lagu sameeyo uune xubnihii kalena waxa weye waa in laga nabadgala qofka ya cagihiisii laga nabadgalo oo indhihiisii laga nabadgalo oo meelihii kale waxyeelo uu u geysan kara laga nabadgalo wey marka n waxaa laga hadlayaana waa wixii xaqdarraa wey wixii xaq ah wixii xaq ahi kuma jiro adilo kale ayaa loo hayaa baabun ay haadaa baabun man camila biran fi ljaahiliyati uma aslama man camila qofka sameeya biran wanaag fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeedii ku sameeya wakhtigii jaahiliyada uma dabadeetana aslama islaama ka waran xaalkiisu muxuu noqonaya can curwata bni zubayri waxaa laga wariyey curwa ibnu zubayr ana xakiima bna xisaamin saxaabigii qiimaha badnaa ee la odhan jira xakiim radia allahu canhu ee akhbarahu inuu uga waramay annahu xakiimkani qaala inuu ku yihi lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama ara-ayta bal ka waran umuuran arrimo ka waran arrimahaasoo kuntu aan ahaa ataxanahu bihaa ataxanahu mid ku cibaadaysta bihaa iyada fi ljaahiliyati ay fii waqti ljaahiliya waqtigii jaahiliyada ataxanahu bihana atacabadu biha baa looga jeeda ee arrimahaasoo min sadaqatin sadaqa ahaaday aw cataaqatin ama xorayn ahaaday aw silati raximin ama xidhiidhin qaraabo ahaaday aw afiiha ajrun ajar ma ku jira afiiha ma ku sugan yahay arrimaha ajrun ajar ilaahay inaan ugu dhowaadaan u sameeyey faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama aslamta waad la islaamtay calaa maa aslafta wixii aada horreysiisay oo min khayrin khayr ah wixii khayr islaamnimada ka hor aada samaysay iyo wanaag waad la islaamtay waxbana lagaa duudsin maayo ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camalaa waxba lagaa duudsin maaye waad la islaamtay xadiidku markaa muxuu nas ku yahay uu ku cad yahay qofku islaamka ka hor haddii ay jireen waxyaabo markaa uu ilaahay daraaddii u sameeyey oo waxyaabo wanaagsana yaa sida kuwa xadiidku sheegaya oo kale oo dabadeetana uu islaamo in waxa weeyaan markaa iyagana ajarkoodii loo qoraayo baabun haadaa baabun fadliga ilaahayna waa waasici gara sheekh baabun haadaa baabun ama isu idaafeeyo waxaad tidhaahdaa baabu taxdiiri min alibtilaa'i ama waxaad tidhaha baabun haadaa baabunkani baab weeye ataxdiiru in laga digtoonaado ataxdiiru digista laysaga digo min alibtilaa'i imtixaanka laysaga digo ayuu baabkana ku saabsan yahay ataxdiir mar haddii la yidhi waa masdaru xadara yuxadiru taxdiiran waa digistii weeye yacnii digistii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam kasii digay can xudayfata radia allahu canhu qaala wuxu uhi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam maciise aanu ahaynoo faqaala wuxuu hi axsuu lii iisoo tiri kooba kam yalfidu imise ayaa ku dhawaaqaya alislaama islaamnimada ay kam cadadu man yatalafadu bikalimati اlislaami tirada dadka waxa weeye ku dhawaaqaya kelmadda islaamka ee ashhadu an laa ilaha shahaadanaya bal hadda iisoo tiriyo iisoo kooba saasay ka dhiganta iisoo tiri kooba qaala wuxuu uhi faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow atakhaafu calaynaa miyaad noo baqanaysaa wa naxnu walxaal naxnu anagu maa bayna sitti miatin aanu ahaanay inta udhaxaysa lix boqol ilaa sabci miatin ilaa toddoba boqol annagoo lix boqol ilaa toddoba boqol u dhaxaynoo tirada iyadu ay fara badan tahay miyaad noo baqaysaa rasuulka allow qaala wuxuu uhi innakum idinku laa tadruuna garan maysaan lacallakum waxaa laga yaabaa an tubtalow in laydin imtixaamo an tubtalow in laydin imtixaano ayaa laga yaabaa markaa tiro badnaan ha isku hallaynina oo waxa weeyaan markaa ha cuskanina inaad tiro badantihinoo taasun ha isku hallaynina waayo waxaa dhici karta idinkoo tiro badan in laydin imtixaano oo tiradaa badani waxba ay idiin tari weydo qaala wuxuu ihi xudayfa radia allahu canhu fabatuliinaa waa nala imtixaanay xataa jacala arajulu ilaa uu markaa gudagelay alrajulu ninka minaa annaga naga midi laa yusallii inaanu tukanin ilaa siraa si qarsoodiya mooyaane si kale inaanu u tukanin horta riwaayaadkaoo kale way kala yardu duwan yihiin oo lafdigan inoo qorana waa lix boqol ilaa toddoba boqoloo nagoo udhaxayna riwaayaadka qaar waxay sheegayaan kun bukhaariga ku soo arooray qaar kun iyo shan boqol markaa adigu haddii la iswaafajin karo waa la iswaafajinaya waay oo jawaabaa jira ama waxyaabo lagu jamciyo laakiin inta badan ishkaal baa ku soo aroorayay ya marka haddii adigu la iswaafajin karo weji saxoo laysku waafajiyo riwaayadaha la helena wanaagsan haddii kalena waxaa la rajaxayaa riwaayadda alimaamu athawri uu ku jira sanadkeeda ayaa la rajaxayaa sufyaan ibnu saciid athawri waxaana filayaa inay tahay riwaayadda bukhaariga ee kun iyo shan boqol in ay ahaayeen sheegaysaa ma garata saasay noqonaysa waxaa haddaba isweydiin leh alimaamu alqurtubi oo kale wuxuu yidhaahdaa waktigan markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegaya ama uu leeya iisoo tiri kooba in laydin imtixaamaa laga yaabaa waa waktigii hore makiya xaggaa ay joogeen ma fahanta waa waktigaa hore dee waana la dhibi jiray oo inay waxa weeye salaada iyo cibaadaadka la dhuntaan baa mararka qaar dhici jirtay ila waxa weeyaan maaragta waa la ugaadhsanaya wakhtiyada qaar dhib badan bay soo mareen laakiin ta noocaasa waa laga xoog badan yahay waayo waktigaa hore tirada intan la egay waxa weeyaan markaa may dee waxa weeyaan maaragtay mabay jirin ma garatay cadadkan faraha badan leh ta kale wuxuu saxaabigu leeyahay fabtulina waa lana itixaamayba marka macnuhu wuxuu noqonayaa lacallakum an tubtalow in laydin imtixaamaa laga yaabaa macnihii dabaday baa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam intaan dhinto dabadeed ya in fitan iyo imtixaan idinku dhacaa laga yaaba ma fahante marka xadiidku wuxuu ka warramayaa geeridii rasuulka dabadeed calayhi salaatu wasalaam waanay dhacday oo waa kaale saxaabigu waana la imtixaamayba ilaa waxa weeyaan maaragtay ka naga midi ama ninka naga midi waxa weeye sir mooyaane aanu si kaleba u tukanahayn waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen adigu wejiyaa ku jira ee sida xoogga badan waxaa dhacday wakhtiyadii dambe in markaa meelaha qaar ay ka taliyeen niman waxa weeye madaxa hoodh iska dhib badnaa oo qaarkood waxa weeyaan marka ay salaadda xataa wakhtigeedii ka saari jireen hadday doonaan soo ma aragti marka maxaa dhici jirtay in saxaabadoo kale iyo salafku inay salaadoodiina si sira meelaha ugu soo tukadaan guryahood iyo meel iyagoa qarsoon kuwan salaada dib dhigaaya ama waxa weeye dhibta badanna ay la tukadaan sunno iyo wax la mida ay markaa u niyoodaan soo ma aragtid oo aanay iyagana salaadooda uga maqnaan si aan dee maaragtay fitna iyo waxyeelo iyo wax dhib noocaasi aanay u dhicin oo iskhilaaf ama iyagii markaa in lasoo ataaga iyo arrimaha noocaasi si looga baaqsado fitno ma fahante markaa salaada nin waxa weeye axad ka mida salafkii uu sirta u tukanaayo taasoo kale ayaa lagu xambaarayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen xaaladaha noocaasa iyo xaaladaha fitanka ee soo maray ama waktigii fitankii saxaabadii dhex maray oo kale ayaa midkood waxa weeye uu gaar u tukanaayey isagoo necbaysanaya in waxa weeye la arko isagoo halkan ku tukanayo oo markaa dabadeeto dee lagu qasbo oo kale ama loogu yeedho inuu fitnada iyo dagaaladii ka qayb qaato oo markaa midkood isagoo isqarinayo fitnada iskaga dhuumanaya ayuu si sara waxa weeyaan markaa uu u tukanayay oo doonaya inaanu fitnadaa ka qayb noqonin soo ma aragti marka wejiyada noocaasa ayay ahlulcilmigu waxa weeye mariyaan baabun hada baabun badaa alislaamu islaamku waxa uu bilaabmay hariiban xaalo uu yahay mid hariibah waageeniah waseyacuudu waxaanu markaa noqon doonaa hariiban mid hariibana uu ku soo noqon doonaa kamaa bada'a siduu u bilaabmay wa huwa islaamku yarizu wuxuu ku soo ururi doonaa bayna almasjidayni labada masaajid inta udhaxaysa waa masjid maka iyo masjid madiina masjid xaraamka iyo masjid nabowi can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi in alislaama islaamku bada'a wuu bilaabmay hariiban wa seyacuudu hariiba hariibnimadiina waa ku soo noqon doonaa kamaa badaa si uu u bilaabmay kamaa bada'a si uu ugu bilaabmay hariibmada wa huwa yarizu wa huwa islaamninku yarizu horaynu usoo maray lafdigan ay yandamu wayajtamicu wuxuu ku soo ururi doonaa bayna almasjidayni labada masaajid inta udhaxaysa labada masaajid iyo inta udhaxaysa maka iyo madiina kamaa taarizu sida ay isugu duuduubtay isugu ururiso alxayatu ameesaduba fii juxrihaa godkeeda si uu dee markaa u deeqo ee saa intay isu duuduubtay godkay isku duuduubtaa soo maa saas oo kale marka xadiidkan macnihiisa horeynu usoo maray islaamku markii hore uu bilaabmay hariib buu ahaa dadka rumaysanina aada bay u yaraayeen soo maha dabadeetana laakiin wuu ziyaadayo kolba waxbaa kusoo biirayo wuu soo siyaadayo kolba wuu soo siyaaday waaya kolba wuu soo ziyaaday markii dambe dee waa kii batay ee faafay maantana alxamdu lilaahi inkastoo sharkuna badan yahay haddana islaamku aada buu faafsayay muslimiintuna waa badan yihi waxaa markaa xadiidku sheegaya aakhiru zamaankana in qurbadii islaamku uu dib ugu noqon doono soo ma aragti uu dib usoo ururi doono oo waxa weeyaan markaa dadkiisu ay yaraan doonaan oo xaasilka dambe markaa maka iyo madiiniya halkaa ay ku ururi doonaan marka qiyaamuhuba soo dhowaadana maxaa kasii dambaysa dadka wanaagsanba in adduunyada laga waayi doono soo ma aragtid oo wixii dad wanaagsan hadhay waxa weeye markaa ay wada dhiman doonaan oo dad xun oo gaala ahi ay adduunyada isugu hadhi doonaan oo saacadda la suurta la afuufi maayo saacaddu dhici mayso inta qof muslim ahoo shahaadanaya oo adduunyada korkeeda ku noolyahay soo ma aragtid marka calaa kulli xaal wakhtiyadaa dambe aakhiru zamaankana sidaasaa islaamku gurbadii hore ugu noqon doonaa halkaa ha inoogu joogo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk